gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta hadal ka jeediyey xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in maalinta sabtida ah ee soo socota uu baarlamaanka dood ka yeelan doono xaalada amniga ee dalka taasoo ay isla garteen guddiga joogtada ah ee baarlamaanka islamarkaana loo yeeri doono heedaha amniga si loola xisaabtamo waxa uu sheegay gudoomiyaha in walwalka ugu weyn oo bulshada soomaaliyeed ay qabaan inay tahay xaalada amni darada ee haatan ka jirta dalka xildhibaanada sharafta leh xaaladda amniga dalka walwalka ugu weyn ee maanta bulshada soomaaliyeed haysta waa dhinaca amniga khatarta amni darada oo curyaamisay guud ahaanba nolosha muwaatinka soomaaliyeed iyo khatarta argagixisada oo noqotay mid maalinba maalinta ka dambaysa shacabka soomaaliyeed ku abuurta rajo xumo sababna u noqotay dibudhac kasta oo maanta haysta bulshada soomaaliyeed in laga hortago khatartaasi dhaqarqabayaasha ay soo maleegayaan waxay u baahan tahay in si dhab a loola xisaabtamo hay-adaha u xil saaran difaaca amniga dalka iyo dadka sidaa awgeed golaha shacabka baarlamanka federaalk asagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay kowda bisha afraad labada uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta sabtida oo taariikhdu ay tahay taariikhdu ay tahay lixda bisha afraad golaha shacabka ajandihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka oo keliya sida aad la socotaan xeroosaadka xerosaadka la xisaabtanka instituushannada dowladda wuxuu qorayaa axadda maalintaas waxaa go'aamiyey guddiga joogtada marka waa maalin brosijurkii caadiga ah ka gedisan gudoomiye mursal ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xarumihii shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladaha qaarkood ee dhowaan lagu gubay qeybo ka mid ah gobolka gado isaga oo furay guddiga isgaarsiinta baarlamaanka u qaabilsan in sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamaanka uu ugu soo gudbiyo xog ku saabsan arintaasi si cidda gubtay ay mas-uuliyadaasi u qaado waxaana loo soo gudbiyey sida aada la socotaan xarumihii shirkadaha isgaarsiinta soomaaliyeed ay ku lahaayeen gobolka gedo waxaan filaya guddiga isgaarsiinta ayaga ayaa xil ka saaran waxaan rabnaa xog waxaana loo soo gudbiyey in shirkadaha hormuud dahabshiil iyo amal xarumihii ay ku lahaayeen meelo ka mid a dhoobley iyo garbahaarey inta u dhaxaysa xarumaha hormuudna kow iyo toban xarumood la gubay dahabshiilna laga gubay hal xarun amalna hal xarun laga gubay sidaa daraaddeed ee guddiga isgaarsiinta mas-uuliyad ayaa ka saaran waxaan rabnaa xogtaasi inuu raadiyo waqtiga la gubay cidda gubtayna uu usoo gudbiyo uu noo soo gudbiyo kadib baarlamaanka uu usoo gudbiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inkastoo uu maanta furmay kulanka baarlamaanka haddana labadii kulan ee ugu horreeyay ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa u baaqday kooram la-aan iyo muran ka dhasha ajandaha kulanka baarlamaanka oo uu horay guddoonka u shaaciyey in looga hadlayo warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka halka in ka badan shan iyo toban xildhibaan ay guddoonka baarlamaanka u gudbiyeen warqad ay ku dalbanayeen in ajandaha kulanka lagu daro arrimaha amniga hase ahaatee hadalka guddoomiyaha ayaa meesha ka saaray murankii jiray iyada oo baarlamaankuna uu maanta dhageystay warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka hadalka guddoomiyaha ee la xiriira in xildhibaanada ay ka doodayaan lixda bisha arrimaha amniga ayaa imaanaya xili amniga dalka ay dad badan dhaliilayaan islamarkaana muddooyinkii ugu dambeeyey qaraxyo xiriir ah ay ka dhaceen magaalada muqdisho qeybo ka mid ah oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed saynab abukar maxamed v o a muqdisho